dacalka iyo abaraha ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa dhibaato badan ku haya beeraleyda gobolka hiiraan kuwaas oo sannad kasta la kulma da-adda la taga dalagyada ay beertaana sidoo kale ganacsatada magaalada balaadweyne ayaa sannad kasta ku hanti waaya fatahaadaha soo noqnoqday u geysta webiga shabeelle gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle cabdulaahi cabdiwaaxid maxamed taxaab ayaa riidiyo beelle u sheegay in sanad kasta fatahaadaha soo noqnoqda ee ku dhufta magaalada baladweyneha xarunta gobolka hiiraan lagu waayo lacag dhan laba milyan oo doolara arrintaas cimilada isbedelka ah oo dhibaato badan ayay u keentay wax soo saarkii magaaladii iyo dhammaan ganacsigii stateka haddii ay beer aheeday haddii ay ganacsi caadiya oo maaragtay general commerciga ay aheeday wixii oo dhan dhibaato badan ay u keentay meel fayow ma jirtaa la dhihi karaa khasaaraha ama beer ah ama ganacsiga caadiga ah waxaad moodaa in wax ka badan markay biyo yimaadaan boqolkiiba soddon waa ka badan yaa la dhihi kara in khasaare ay maarata ay ku dhacayso waxaa la qiyaasaa average ahaan isku celcelis khasaaraha ay sababto halkii biyo baxo lacag maaragtay laba milyan maaragtay iyo wax ka badana lagu maaragtay lagu qiyaasaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha hirshabeelle cabdulaahi cabdiwaaxid maxamed taxaab ayaa sheegeen ganacsatada qaarkood ay ku hanti waayaan fataahadaha islamarkaana goobo badan oo ganacsi albaabada loo laabay
mataalan kusoo qaadanaa adiga magaalada waxaad ku leedahay goob ganacsi ama ha ahaato baqaar oo general store ah ama ha ahaato bagaash biyaa imaanayo alaabtaa meesha ku taallo boqolkiiba toban ka mid a way qoyeysaa biyaha kaala tagaayo waxaad badbaadi maagtood badbaadidana qarash waxaa galaya fara badan ood ku raraysaa qarash fara badanna waa kusoo celinaysaa meeshaad geysay oo bannaanka aheeday wax badanaa ku halaabaad uga soo tegaysaa dukaankaadii wuxuu soo noqonayaa asigoo maynis fara badan ku jiro oo dhib badan haayo waxaan naqaanaa baqaaro badan iyo dukaano badan oo oo magaalada ka furnaa oo laba biyo baxa ka or ahaa istore waaweyn ama maaragtay shoobino waaweyn ahaa oo hadda kacayan aan aa jiro sababna waxa u ah isbedelka cimilada iyo fatahaadda faraha badanna iyo waxaan imaanayaa aa sabab u ah fatahaadaha u geysta webiga shabeelle ee dhexmara magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaanada ku teedsan ayaa sababa sanadkasa khasaare iskugu jira naf iyo maalla